dumarka soomaaliyeed ayaa ah kuwa inta badan kaga duwan haweenka dunida saarashada cilaanka muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay gabdhaha soomaaliyeed ee baranaya hababka kala duwan ee loo qurxiyo dumarka gabdho badan oo ku nool geyiga soomaaliyeed ayay fursado shaqo abuur u noqotay inay samaystaan goobaha lagu qurxiyo dumarka kuwaasi oo isugu jira gabdho waxbartay iyo kuwa uu wakhtiga u saamixin in ay waxbartaan balse taa beddelkeeda ku dhiiraday inay la yimaadaan hal abuur ay noloshooda iyo midda qoysaskooda ku maareeyaan qaar ka mid a gabdhaha ku nool degmada doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey hal abuurka ganacsi ee ay la yimaadeen tun baa lai dhahaa koobin baan gataa waxay u dhaliyay inaan shaqaysto marka hore iyadii gabdho inay ka faa'iidaystaan ana iga faa'iidaan ayagaan aan ka faa'iido inaan shaqaystaa aan damcay marka ciddeen inaan u shaqeeyo waa inay suurta gashay alxamdulilah mar waxaan ku iminaya inaan gacanteyda aan ku ceelbaxo gacanteyda aan ku shaqaysto alxamdulilah haddana waan ku ceelbaxay meel ayaa ii furan ganacsi haa gabdhaha hablaha ku nool deegaanka waxay u tahay bilic iyo qurux dumar fursad shaqa ayaa waay in badan bay iska maalgeliyeen dee fursad shaqana u noqotay meekabkoo kaleetu wuu kala yahay meekab shan doolaraa jira ku toddoba doolaraa jira ku toban doolaraa jira magacayga waa farxiyo maxamed mukhtaar waxaana joogaa saaluunka ku yaala magaalada dhubley cilaana ka mid ah meekab madax galaan waxyaalo badan oo saaluunka lagu qabto dhaqitaan dumarka lagu qurxiyaa meekabka marnaa labiska gabdhaha taashka iyo wax walbaan haynaa hamigeyga ani ahaa way jirtaa waalidiinteyda ku biilaa ani waxaa rabaa ku kataa nolosheyda ku maareeya waxaan ka shaqaysto magaalada waxaa laga furay meelo dumarka lagu qurxiyo oo dadka xifradaas u leh la shaqaaleysiiyo marka saas awgeeday iigu hirgashay inaan ka shaqeeyo maadaama xirfadan ay tahay xirfada keliya aqoonta u leeyahay nolosheydana waan ku maareeyaa shaqadan horta waa shaqada keliya aan xirfada u leeyahay nolosheyda iyo tan qoyskeygana waan ka maareeyaa insha allah waxaan rajeynayaa intan inka badan inaan horumar ka gaaro hadduu ilaah yiraahdo si kastaba haatee gabdhaha soomaaliyeed ayaa inta badan lafdhabar u noqda nolosha iyo maareynta qoysaska waxaana waayihii dambe ay ahaayeen kuwa ka dhex muuqanaya ganacsiga noocyadiisa kala duwan